waxa weeyaan haddii alluu yidhi gabayga waktiga uu bilaabay allah u naxariistay sanadka daqare ilaa bay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo labaatankii kiyaasa meelahaasay ahayd baan umalanaya ilaa waktigaa iyo waktigii qaxiina ahayd gawu gabyay intaa taa wuxuu ku bilaabay gabaygaa geela ee aanibi leeyahay lacag buu ku bixinayay ingiriisi afar iyo toban jir baanu ahaa aniga ilaahay u naxariistay siduu igu yidhi afar iyo toban jir baan ahaa buu yidhi haye haddana waxaan idiin sheegayaa marka aan xajladaha anigu gabayga idinku soo duubayo dee markii uu dhintay adeerka ilaahay naxariistii jannaha siiya isagii wixii dhintay le yaani sidhi haddaba dee yaan la ilaawine sidaa laajigeed baan kusoo duubay haddii ogmaayo e ayaa xajladaha ugu soo duubaya gabayga horta ogaada dee intii fududeed un baan xajladaha idinku soo duubaya gabayga kale haddii halu hadlo waxaan hadeerna u dhaafaya gabaygaasi waa gabay soo jireen ah ee hadee xugmaayo jeef xaaladkani waxa weeyaan dee wuxuu isku daray ilaa wakti hore ilaa wakti dambe ilaa adduunyada wixii ka dhacay buu isku daray hadeerna waxaan idiin soo bilaabayaa waxa aynu dibadda ugu marnay ahe gabaygaa ugu dambeeyey markaa dagaalkii bu tiri kan aan hadda idiin bilaabayaana waa kii ugu dambeeyey gabaygaa hadee xugmaayo ee ee dadku isku mucaaradayo had iyo goor dee nin waliba nin aan dagaalamin baa yidhahdaa waa dagaalamay oo dabadeedna bariga ayuu ku xumaaday dagaalkii mogti dabadeedna saad baa la doonay iyo haddii baxumaayo taakuradii markii dagaalkii xumaaday baa saadkii iyo la doonay iyo haddii baxumaayo taakuradii dadka loo keenayey dabadeedna niman aan dagaalba ujeedin oo ayda iska joogaba waxay yidhaaheen reer berigiin socod badaniyaaba ayay ku yidhahdeen mogti gabaygaasina halkaasuu ku saabsan yaho dabadeedna samatar bay ku yidhahdeen allah unaxariistee reer berigiina socod badadina waana waana dagaalkaas buu ahaa in cali madooba lagu dilay ilaahay isagana naxariistii jannaa siiye haye dabadeedna hadalkiibuu qaadan waayey moogta isaga iyo wixii la socdibe barambaal baa dagaalku ka dhacay oo ninka in cali madoobe iyo nimankii badnaa haddii xog ayaa lagu laayey haye dabadeedna nimankii aan waxba ogeyn raashinka iska haystay ee aan dagaalba gelin baa waxay yidhaahdeen reer berigiin socod badanidina moogta haye ile waxa waa la qaataa macnaha in la sheego baa loo baahan yahay haddii xog maayo e waxa uu gabaygu ku yimid haye markaa isaguna allah u naxariistay laba ninoo maxameda la yidhaahdo nina taakulada hayey nina saadka hayey moogta oo waa dee ma garanaysaa laba nin oo isku reera oo nin maxamed xuseen la yidhaaho waxba haybtiisa kala tari maysa iyay ahaayeen nimanka caynkaa markaa caynkaalihina haye xad buu hadalku kala leeyahay iyo erar goonida xigmaddii nin raga waadan baa lagu xusuustaaye rirka guriga xaasada golaha xeeladaha guudka xumaan iyo samaan uumiyaa xaalka wada taagan xubin xubin markii laga dhigay ee la isxiliin taabtay xagidii sarmaa ceelashii xadhigga loo gooyey xoontii badweyn iyo godhayl xoogagii falasa xudun iyo nagaaweyne iyo xarumihii gaabo xiis iyo shalcow iyo dhulka ah xaasilkaa maanta nimankii xoreeyaanu nahay xeebahaa bari xogogaan la waawaysanaa xaakin cadila xabadii dhacaysaba rag baa xaadir u ahaayba ku yidhi xawliga dambeetona berbera yaan xijinayaaye xa kastaba walaalkaa haddii uu kaa iskaga xeero xamdi baa ilaah loo naqaa ee laysna xaasiyo bay ku leey annuse waa ka xaaraansannahay xaaladaha qaar marka xaafadaha loo karsamo xeegada iyo laadka nin xadaaris taaga iyo ninkii lagu xidhaa geedba xilligeeda gaarkii dhaqsaaba loo xisaabtamay dhulbaa dee la moodayay sharci sharci haddee baxumaya lagu xukumayo oo nin waliba wuxuu galay iyo wuxuu guday la sheegayo yaa dee uu malaynayey dabadeedna way noqon waya saanad gabaygaasina siduu gabaygu siduu ku yimi sidaa weeye